marka kooxahan gudaha degmada dhexdeeda ay dilkan ka geysteen mudane afayane degmada waxaan ula jeedaa degmada inta ay ka kooban tahay laakiin maaha xarunta degmada dhexdeeda
waa tahay marka raggaasi tiradooda imise ay ahaayeen mudane afayane
laba nin ayay ahaayeen mid ka mid ah ayaa dilka geystay markaabay isku dayeen inay cararaan oo baxsadaan isla goobtii waxaa lagu qabtay mid ka mid ah midkii kalena wuu sii cararay laamihii ammaanka iyo shacabka oo isa sii kaashanaya ayaa dabagal ku sameeyey waxay markaa kadibna gacanta kusoo degeen saddex nin oo mid ka mid ah lagu tuhmaayay inuu yahay ninkii asigu xabadda ku dilay marxuumkii dhintay marka marka shacabka ayaa qabtay soo maaha oo ciidamada ammaanku ma qaban
shacabka ayaa qabtay ammaantaasna waxaa iskale shacabka markii dambena shacabka oo kaashanaya ciidamada ammaanka ee degmada waa beri ayaa waxay isla gacanta kusoo dhigeen ninkii labaad ee baxsadka ahaa oo hadda baaritaan uu ku socdo iyo rag kaleo iyagana la duwansan yahay inay falkan ay ku lug lahaayeen marka maanta koowaad waxaa iskale shacabka iyo ciidamada ammaanka oo iskaashanaya marka marxuumka la dilay marka laga soo tago magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dad badan ayaa lagu dilay in dad shacaba ay qabtaan nin nin wax dilay arintaasi maxaa loo fasiran karaa
runtii maamulka gobolka banaadir muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu waday barnaamijyo diriseena wuxuu waday barnaamijyo dadkii shacabka ahaa lagu baraarujinayo laguna dhiirigelinayo inay iyagu ka shaqeeyaan amniga xaafadahooda waxaa la abuuray xoogag iyagu la shaqeeya ee degmooyinka iyo cilaamaha ammaanka runtii dhiirigelintaasu maamulka gobolka banaadir iyo wacyigelintaas uu waday ayaa tani waxa ay keentay marka inay shacabka ku dhiiradaan inay iska qabtaan kooxaha falalka amni darada ka dhexwada xaafadahooda gudahooda runtii waxayna tani tusaysaa in shacabkan gobolka banaadir ay usoo jeesteen inay ka shaqeeyaan amniga aysan keliya u dhaafin sugidda amniga laamaha ammaanka ee iyagu horseeb ka noqdaan sidii amniga loo sugi lahaa haddii ay hore u jiri jirtay in kooxo ay falal amni daraah inay geystaan ay iska baxsadaan oo la dhaho kooxihii way baxsadeen hadda waktigaa laga soo gudbay waqti waxaa la joogaa shacabkii iyo ciidamadii iskaashanaya ay si wada jira u howlgalayaan ayna ka hortagayaan cod walba oo falal amni daraah ka dhexwada waa tahay mudane waxaa tahay afayeenka gobolka banaadir beryihii ugu dambeysay dad ayaa dhaleeceynayay gobolka banaadir oo dhanka ammaanka iyo dhanka nadaafadda arintaas maxaad ka dhihi lahayd runtii sida aan la socono maamulka gobolka banaadir mar walba waxa uu diyaar u yahay dhegeysiga ee shacabkiisa maamulkan waa maamulka shacabka waxaa markii horeba laga dhex yimi shacabka haddana waxa loo shaqeeya waa shacabka mar walbana waxaa furan in maamulka wax loo sheegi karo la sixi karo dhaliil walbana waxaan rajeynaynaa inay tahay mid wax lagu saxayo laakiin had iyo jeer wuxuu maamulka gobolka banaadir u taagan yahay sidii oo ugu shaqeyn lahaa soo celinta bilicda ka shaqeynta wax walba oo hoolaha loo baahan yahay ah iyo markaa la kaashanayo shacabka wax walba oo aan qabanaynana mar walba waxaanu kaashanaa shacabkeenna maamulka gobolka banaadirna waad og tahay in meelo badan uu ka wado sidii bilicdeeda loo soo celin lahaa haddii ay noqon lahayd nadaafada haddii ay noqon lahayd xili roobaadka hadda lagu jiro meelo badan oo roobad fadhiisto sidii biyaha loogu dhuuqi lahaa haddii ay noqon lahayd naleynta magaalada meelo badan oo nalelkii soolaraha ay ka halaabeen oo hadda dib loo habeenaayo oo dib casriyeyn lagu sameynayo haddii ay noqon lahayd in wadooyinkii dhismooyin lagu wado haddii ay noqon lahayd bileynta oo magaaladii sida ula tartami lahayd magaalooyin kale caasimadaha kale dunida hadda haddaad aragtaan magaalada lagu soo kordhiyey in meelo badan lagu abuuro dhir soo celinaysa quruxdii bilicdii magaalada runtii waxaasoo dhan maamulka waa uu wadaa laakiin waxaa macquul ah in dad iyagu aanan waxaasoo dhan ujeedin oo keliya ujeeda